subax wanaagsan dhegeystayaal kulan wacan kuna soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda star f m qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo uu hambaliyeeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee ingiriiska kenya oo soo dhoweysay isdhexgal loo sameeya dadka qaxootiga waxaa kaloo maqli doontaan magacyada iyo sawirada burcad dhac geystay oo muqdisho lagu soo bandhigay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa subaxnimo arbacaa taarikhdan waxaay ku beegan tahay lixii labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun labaiy labaatanka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto ayaa dhambaal hambaliyo ah waxa uu u diray ra-iisul wasaaraha cusub ee boqortooyada ingiriiska rishi sunak mas-uulkan ayaa shalay loo dhaariyey xilkiisa kadib markii uu doortay xisbiga talada britain haya ee conservative party hogaamiyaha dalka william ruuto ayaa bayaan ku sheegay in kenya ay diyaar u tahay inay sii wado iskaashiga soo jireenka ah ee kala dhexeeya u k waxa uu hoostaa ka xariiqay intani ay ka wada faa'iidayaan shacabka labada dhinac waxa uu xusay in wax lagu faano ay tahay horumarka ay tahay kenya ay ku tallaabsatay ee dhanka iskaashiga ay la leedahay wadamada kale ee caalamka waa madaxweynaha dalka william ruuto ayaa soo dhoweeyey tallaabo ay hay-adda u n h c r ku xoojinaysa isdhexgalka u dhexeeya qaxootiga iyo weliba dadka deegaanka ay martigeliyey tallaabadan ayaa horseedi doonta in u n h c r ay qaxootiga ka soo saarto xeryaha oo markaasi la dejiyo meelo ay ku shaqaysan karaan si ay dakhli gaar ah u helaan william ruuto waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda kenya ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dadka qaxootiga ah hase haatee waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay kaalin ka qaadato fududaynta culayska jira william ruuto wadahadal la yeeshay wakiilka sare ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r filipo grandi ayaa sheegay in kenya ay markaasi sannado badan la macaamilaysay qaxootiga sidaas awgeedna hay-adda iyo weliba beesha caalamka ay markaasi ku tashan karaan taageeradooda
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay gacanta ku dhigeen dhallinyaro ay sheegeen in lagu soo qabtay falal dhac toos ah iyo weliba wax dafid afartan iyo sideedii saac ee u dambeeyey dhallinyaradan oo gaaraya ilaa iyo shan ayaa maamulka degmada wadajir u soo bandhigay magacyadooda iyo weliba sawiradooda waxaana markaasi lagu kala magacaaba cabdulqaadir cabdulaahi maxamed maxamed cali cumar cabdulqaadir saalax mursal xasan kaafi cabdi cali iyo muuse maxamed xasan sidoo kale maamulka degmada ayaa sheegay inay ku raajoogaan xubno iyaguna magacyadooda la sheegay kuwaas oo ay sheegeen inay iyana ka mid yihiin dhallinyarada burcadda geysta inkastoo bilihii lasoo dhaafay ay yaraadeen kooxaha burcadda iyo weliba ciyaalweerada dhaca iyo dhibaatada ku hay shacabka muqdisho ayaa haddana degmooyinka qaar ee gobolkaasi banaadir waxaa markaa habeennimada qaar ay ka dhacaan falalka dhaca ah iyo weliba dhibaatooyinka kale ee loo geysta dadka shacabka war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa markaasi bogaadiyey ciidamada xoogga dalka kuwa daraawiishta ee galmudug iyo dadka deegaanka ay ka xoreeyeen deegaanka qaayib howlgal qorsheysan oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo weliba dadka deegaanka oo iskaashanaya ay si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanka qayib ee gobolka galguduud halkaas oo gebi ahaanba laga xoreeyey waa al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraalka dhanka kale taliya xasan jaamici oo ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee lagu qaaday deegaanka qayib ayaa sheegay in hadda ay ku sugan yihiin qayib oo ay markaasi ka xoreeyeen al-shabaab si buuxdana gacanta ugu dhigeen waxaan ku sugannahay deegaanka qayib howlgalkeennu wuxuu ku soo ekaaday deegaanka qayib dhex taagannahay insha allahu ilaahay hadduu idmana waxaan rajaynaynaa deegaanada galmudug ee dhiman ee gacanta khawaarijta ku jira in laga saaro arrintani ma ahan mid maaragtay dheeldheel ku timid waa arrin laga shaqeeyey wakhti badanna la geliyey hadduu ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa in deegaanada galmudug ee aan annagu ka howlgelayno muddo kooban laga weyn doono khawaarijta insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo sidoo kale waxaan rajaynaynaa deegaanada kale ee ee nagu teedsan sida hirshabeelle iyo iyo maaragtay deegaanada kale ee la midka ah ee khawaarijtu ay baryahan ay dagaalka iyo shidada ka wadaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay gacantooda ka bixi doonto maadaama dad iskama dhahayo dadkii iska lahaa deegaanku go'aan bay qaateen waxay go'aan ku qaateen inay khawaarijtaa iska saaraan ma aqbalayaan dadka deegaanka ee aan ka hadlayo degana ma aqbalayaan in maanta ka bacdi loo diin loogu soo gambado shaar diimeed in loo soo gashado ma aqbalayaan waxay go'aansadeen inay iska dulqaadaan dadka tuugada ah oo shaarka diimeed soo gashaday hadduu ilaahay idmana go'aan bay naga tahay waana iska dulqaadaynaa meel kastoo ay joogaan waxaan doonayaa sidii sarkaalka iga horreeya u sheegay inaan baaq u diro dadka deegaanadan u dhashay oo ay qaldeen oo u qaatay inay iyagu maaragtay adduunka oo dhan ay gacanta ku haynayaan waxaan leeyahay nimankaa wakhtigoodu waa dhammaaday danihiinna qabsada isaga taga ka firxada oo ka taga oo ka baxsada meel kasta waxyaabaha ay samaynayaanna waad aragteen waxyaabaha hadda aan ku aragnay dhufaysyadoodii waxaa ka mid ahaa dhalooyin qamro ah oo oo oo lagu cabayay meesha oo aan idiin soomba dhigayno hadduu ilaahay idmo marka wax diina shaqo kuma lahan waa dad maaragtay waxyaabo kale iyo ujeeddooyin kaloo badan leh waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo inta hartan inaan ka saari doonno waxaan isu baaqaynaa ciidamada noocyadiisa kala duwan oo meel walba howlgalka uga jira waxaan leeyahay walaalayaal waa dhow yahay guushii waa dhow yahay alaa ina nasralahay qarib nasriga ilaahay waa dhow yahay nimankaasna wakhtigooda waa dhammaaday howlgalku meel walbuu ka socdaa waxaan leeyahay meel walba howlgalku ha ka socdo allahu akbar
dhankaasi iyo haddaanu eegno jigjiga madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar cagjar ayaa ka hadlay israsaaseyntii ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada jigjigo oo ay ku geeriyootay xildhibaan jaweeriya subeys madaxweynaha ayaa qoraal uu soo saaray oga tacsiiyey ehelada weliba asxaabteeda ee geerida xildhibaan jaweeriya isagoo sidoo kale xaqiijiyey in gacanta lagu hayo askarigii dilka geystay islamarkaana la marin doono ciqaabta mutaysto sidoo kale madaxweynaha ayaa intaas ku daray in la sameeyey guddi qabanqaabiya aaska marxuumadda mustafa cagjar ayaa sheegay in hay-adaha amniga ay gacanta ku hayaan baadhista dhacdadan oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex ruux oo kale dhanka caalamka haddaanu eegno in ka badan lix iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay lix dhibic afar oo saameeyey waqooyiga dalka filibiin musiibadan ayaa soobtay in la xiro garoon diyaaradeed oo caalami ah wararkaya intaasii ku daraya in shacabka oo argagaxay ay waddooyinka isugu soo baxeen iyadoo ay jirto xarun caafimaad oo uu soo gaaray burbur xoogan dhulgariirka ayaa abbaare tobankii iyo konton iyo sagaalkii habeennimo ee saacadda dalkaasi ku dhuftay meel u dhow magaalada dolores waxaa dhulgariirkaasi lagu dareemay ama laga dareemay caasimadda filibiin ee manila oo magaalada uu saameeyey dhanka koonfureed uga beegan masaafo dhan saddex boqol iyo soddon kilomitar madaxweynaha dalka filibiin ferdinand marcos junior ayaa dadweynaha ugu baaqay in ay taxadaraan oo aynan ka agdhowaanin dhismooyinka dhaadheer ugu yaraan laba magaalo oo ku yaala gobolka cagayan waa gobolka markaasi cagayan ayaa koronto la-aan ah kadib markii ay burbureen leemankii adeegani xiriirinayay sidoo kale waxa uu burbur soo gaaray bundooyin iyo waddooyin dhowr ah